wasaaradda bilaanta xuquuqul insaanka ee dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya iyo weliba wacyigelin ka saabsan siyaasadda ilaalinta owlaada ayaan gobatay haana ku mid e kaamamka keelan duleedka magaalada baydhabo ee xarunta gobolka baay hooyooyinka ka sugan ujeedka lukuley wacyigelintu yahay in waalidiinta iyo fahmaansidiyo an ilaaliyi lahaayeen xuquuqda iyaalsho waan iyo ka dadaalan dhisowka mustaqbalsho maadaama koriimada ciyaalka lalamaroo marxalada sharduban aankoreynta kumid ee howlwadeenada wasaaradda ayaa ku hadlay muhiimada iyo anglata waalidiinta wacyigelintu asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu magacay amir maxamed cabdee kumid staafka wasaaradda haweenka xuquuq linsaan koonfur galbeed geeka kaamka bakaal ciidameyba rugnaha inoonan kabeen wacyigelinta siyaasadda ciyaalka ilaalinta xuquuqda ciyaalka taasayto ah wal oo meelaraas aasaasi ama fundamental ayni yacni unaga meelaraas xuquuqda isla ilaaliya ilaa isku yari ilaa uu ku qaangaaro meelaraas daada qaangaarka isku diro may kale xooga saaranaya inuuna ku wacyigelina dhanka walbarashada iyo meelaraas gabdho yaryar inay xuquuq u leeyihiin inay walbarada iyagoo meelaraas linka qasabaana guur iyagoo dhibaatooyinka linjeysdaan iyagoo linbara shargarayaan inayo meelaraas walbarashada ka dadaala walaawan xooga saarayn intaas mid unug kasta disability haadooy ama meelaraas unug lixtis lixaad qabo haadoy hadduu iskaam degan yahay hadduu dabaq degan intaba mayba xaq un leeyahay inuu soo nololis asaasiga ah iyada ku mid nagad inuu soo walbarash laan walbarada yacni nolol fayl inuu iska noolad iyadan adagta soo may fadaana ciyaalka xataa meel ras duruf walba jarta in la dadaalo meel ras wacyigelin badan lagu bi xooga la saaro lagu sabood gareeyo in iyooga walbarada iskuulaad meel raay haddii ihin iskuulaad dawli ah walba fiilan laka dhigdo haddii haan fiiga laka dhigdo ihin intaba yacni in dadka lin sheega laka wacyigeliyo in iyooga ciyaalka walbarashadii mostlyka dadaalan may baan dhowto anaga kulama uswalbarada nusku dheerada dhibaatooyinka ha ka wajahayaan maadaama la rogo zaman oo yacni isku dhib badan marka wasaaradda haweenkan mar walba mayba xooga saara sayniya ilaalada xuquuqda ciyaalka iyona haweenka waan andood intaasay tuugee kulan tramkan koyni iyadan mahadsan dhanka kale waxaana ku mid hooyooyinka lansuubi wacyigelinta iyo wasaaradda bilaanta ee koonfur galbeed un kuma hadnageen dadaalka iyo marwalbanka jarta sidii lan ilaaliyi lahaay xuquuqda ciyaalka wasaaradda haweenka iyada aan ka mahadsanta ayaalka xaquuqtiyo inti un habiin waan iyoona nin sheegan eed iyada aan ka mahadsanyin mahadwiin aan ka nagaan wasaaradda haweenka mar kasta dhon inti hana boogatoona iyada aan fadaan magaagay baarlin cabdicasiis ismaaciil huseen alaere ee dhimbiidayaalka kusocda gaar ahaan kaamka gegsoy la eraawa rooga may la erey may mahadnagaane wasaaradda haweenka inkastoo inta geega sadi ani lama anka etaxana boogti eedan kama hadnagaana yaalka xaquuqtiyo inti habiyaangna oo niinkooyangna eedan kama hadnagaana geega waa ingiliin oo iyaalki xaquuqtiyo inti liin hayiro korna iyaalki doosho inti liin dhaaf sii korna iyaalka mal burii kor iyaalka mal dulmiyaw iyaalka dhibaato mal injeysadaw iyaalka iye iyeya la ere inti la ere may la ere iyo kaamka bulshadiis magal i bilaandhatiyo iyo niinka kooyen waa ingiliinga niinka suubiyen arida haweenka eeda anka mahadnagaana mahadwiinga anglena may kale ku odsadaane oo odsawiingna ku nagaane geega intii niinkooyen iyaalkii lahakuusi iyaalkun hakunku galeen walidooe isinsiin sheegadan haye an era iyaalka ayla faguugnay iyaalka faguugow halku dhaafoy iyaalka mal faguugo kor onogi ada faguugta oo onogi ada hindheedeeg aad ansuubida aasinagade boholoowaseede boholo owlaadaha ku reeba onoga mayla ere i dooshayra i sheeyka raa onoga mayla ere i andulmiidoy adi dhalli kii adan dhalna kii ada dhalli dhatiyo mayla ere i wiji furfurunsi mayla ere i kala adeeg ansiidoy qalbi nugulsi yaana eraan eedi eeda anka mahad nagaana eedi eeda an mahad sinyiin inla ilaaliya siyaasadda owlaada waliba kaalin weyn kugaada korte horumarinta mustaqbalsho